qaar badan oo kamid a caruurta ku nool dalkeena soomaaliya ee aan gaarin da-da qaangaarka kana soo jeeda qoysaska saboolka ah ee ay duruufaha dhaqaale hareeyeen ayaa ah kuwa qabta shaqooyin kala duwan oo ay kamid yihiin dhaqista baabuurta casaynta ama baalashida kabaha iyo in gabdhaha yaryar shaqo ahaan loogu geeyo qoysaska dhaqaale ahaan ladan si ay qoysaskooda ugu caawiyaan lacagta yar ee ay soo shaqeeyaan caruurta shaqeeya ayaa ah kuwa intooda badan aan helin waxyaabaha nolosha as-aasiga u ah sida waxbarashada sidoo kale waxa ay caqabada kala kulmaan dadka ay shaqooyinka u qabtaan guddoomiyaha haweenka gobolka jubbada hoose faaduma aadan kateela ayaa ka hadashay tacadiyada kala duwan ee ay la kulmaan caruurta qabta shaqooyinka aan u qalmin ama aan loogu talagelin inay caruurtu qabtaan waxa ayna dhinaca kale tilmaantay inka urur ahaan ay wax badan ka caawiyeen caruurta dhinaca waxbarashada oo ay jiraan caruur badan oo ku shaqayn jiray shaqooyinka dhaqista baabuurta iyo casaynta kabaha oo ay geeyeen goobaha waxbarasho ee lacag la-aanta
waxaa jira ciyaar yaryar ee waxbarashadii ay seegtay ee qoyska jooga ee hooyadii ay ku shaqaysato ay leedahay lagu soo shaqee waxaa loo geynayaa gabar ee hooyada dhageeda ah gabadhi baa toddoba jir sideed jir toban jir loo geynayaa biyihii dhaaminaysa dharka dhaqaysa la dilayaa qoyska dhexdiisa kale lagu dhibaataynaya horta waxaa lagu dara waxaa waaye gabdhaha la shaqaalaysiinaya oo qoysaska kale loo geynayo laga shaqaalaysiinaya inta badan lacagtiga ugu haastaa u badan waa gabdhaha yaryarka ah xataa lacagtoodana la siinaa laga yaabaa or iska tagliida hadda gabdhihii gol baa laga keenayaa ama magaalada geesidaa laga soo qaadaya markii magaalada la keena qoys baa loo geynaya qoyskina sidii laba olama dhaqmanayo in badan bay dacwadaa noo timaadaa oon wax ka qabanaa waxaa kaloo ka mida ciyaalka baalashlaha ah ee suuqa jooga anaga xarunteena xafiisyadan waxay ku yaalaan kaytu magaalada dhexdeeda waayo inta badanna waxaan aragnaa dhallinyarada yar oo ilmada yar oo ilaa lix jir toddoba jir ilaa laba toban jir ah oo baabuurta dhaqaayo markay dhaqaan xataa lacagta aan la siinaynin kalaha baalashlaha ee si xun loola dhaqanaayo haddiina doona kalaha lagu dhufanaayo u malaysaa dadkan inay soomaali ahayn ama deegaanka jubbaland abay ku noolaan u malaysaa waxaa noo suurtagalay inaan wax badan ka qabano ciyaalkaas oon iskuullada geyno wasaaradda waxbarashada laba sano ka hor waxay noo ogolaatay canugii aan iska bixin karin iskuulka fiiga aan iska bixin karin ay ogaataan inaan keenno iskuullo kale lagu dardaro iskuullaha ayaga ay leeyihiin sidoo kale ayadan waxay noo ogolaadeen inaan ilmaha geyno iskuullada oo aan ka shaqeyno wasaaradda waxay leedahay haweenka qaab ciyaalka laga hadlaayo annagana aan kala shaqeyno kaaweyn ahaan xeerarka iyo axdiyada caalamiga ah ayaa mamnuucaya in lagu shaqaysta caruurta ay da-doodu ka hooseyso siddeed iyo tobanka sano balse caruurta soomaaliyeed badankooda duruufaha nololeed ee qoysaskooda ku gadaaman ayaa sabab u noqday inay qabtaan shaqooyin aysan qaban karin qaarkood